carqalada aad calaaqaadka gelisay labada dowladood dhexdooda aad gelisay baa lacagtaas u imaan weyday waa taalla baasha caalamkaa bixisay beesha caalamka waxay sugaysaa inta maamul yimaado ee madaxweynaha iyo prime ministerkuna gacantay ku hayaan qoraalkii waa diyaar waa la samayntaas waa ugu bishaaraynayaa dadka reer puntland in ay lacagta aeroboorkaas ou dhammaan doono qaybtaas intaasna waa taan kugu wareejiyey jaamacaddana waa sidoo kale waddadii chinesku sameeyey inta ay ka marto mudug iyo nugaal iyo sool iyo inta biyobaxdadaha ilaa boosaaso iyadana waataan kuu wareejiyay faylko saddexaas mashaariicdi waxay madaxweynaha uu bixin karay oo gacanta ku hayay inta kale wasiirada iska lahaa maxaa intaa dhegtada kusoo dhacaysa cabdulla cabdibelo haddad intuu hadda tago warmaqabta xulay anaa sameeyey anaa sameeyey waxba ma aadan samayn waxaad samaysay oo aad bilowday oo aad dhamaysay balow dadka farta u saar bal dadka u faars ama hadda iyo qabtaa aad nooga tegayso oo gacanta hadda lagu hayo taas waxaan ku leeyahay waxaa weeye dowlad dhammaystiran inaan marka kugu wareejiyo afar iyo tobankiiba afkaa ka qirtay meegiida ku jirtaa waxaana ka codsanayaa inaad saartaan maalmaha wixii cabdiweli afkiisa kasoo baxay been aan laga sheegin run ah inuu yiri dowlad dhammaystiran oo ciidamadeedii iyo xukuumadeedii iyo dhismayaasheedii iyo wax walba lagu wareejiy bal arrintaas soo saara